magaalada muqdisho waxaa xergaha goostay dhulboobka iyo barakicinta lagu hayo dadka ku nool gobolka banaadir taas oo ay geysanayaan mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka dadka ku dhaqan halka loo yaqaano hotel taleex ee degmada hodan ayaa ka dhawaajiyey in habeen weliba loogu hanjabo in dil iyo barakicin lagu samayn doono dhanka kalena sheegay in cagaf lagu burburin doono guryahooda waxaan deganaha degmada horan qaadataan hotel taleex waxaan nahay bulsho badan oo iska meesha dan isugu keentay hanjabaad cagajugleen khatarabiila caawa leeri soo gala subaxdee leeri sooga cagajugleesaan qabnaa dadka danyarta oo meesha degan oo maanta bartaan haddii laga barakiciyo meelay u ceedhsada aan lahayn degmada hodan dad baa arday haystaa wax u bartaan sanadka u eg yihiin dadaa xaafadaha ka shaqaysta dadaa dhaqdhaqow aada dadaa islaan ka shaxaata waa ummad iskaashataa oo meeshaas ku nool soddon iyo dhowr sano waxaa noo hanjabaaya katarbiila intay kaga soo socda inta kaga soo taacda naftaan u baqnay waa qarqarnay sonkol iyo dhiikar baan halisu nahay hanjabaad waxaa la imaanayo waa lagu guuraayo cagafaa idiin soo gelinaya habeenaa idiin soo gelinaya maalina dee haleeta waxyaaleed habeenkii idinkoo jirtaan aa idiin soo gelinaayo alaabtiina xirxirtayo habeen walba alaab maa xirxiri karna anaka ilmamaa ilaalinayn ilmamaa bixinayna alaabmaa bixinayna waxay bixinayna ma ogin hadda adoo jirtaa lagula imaaday meelaa ka bilaadmaa og tahay waxay kaloo intaa ku dareen in dowladda federaalka ay ku handadayso hubka ay haysato ayagoo tilmaamay inaysan xamili karin arrintaasi dhanka kalena aysan haysan meel ay ka aadaan goobta ay iminka ku sugan yihiin marka cagafaa lasuugan qof kasta awooddiisa ku faata mooyaan qof ilaahay aa ka awood badan hadda ma jiro qof kasta wuxuu degan yahay ilaahayow hal mitir uga ahaado waa ku kalsoon yahay rafaadkiisa waa iskula nool yahay rafaadka ku jirna waxaa leeyahay waa laidin guurinayo habeenkii ilaa waxaa seexna sagaal saabiin meel kale inaan la qabsan hadda ma yeeli karno waxaa leeyahay dagaalaa idinku qabanayo sagaal saabiin maa laidiin soo galaayo waa laisku baabi'inayaa le inay maatideenu ku dhamaatan ma rabna anaka maatida inay ku dhamaatan hooyoynaa joogaan carruuraa joogaan dadaa joogaan marka ma rabno inaan ka guurno si kastaba ha ahaatee bulshada ku dhaqan muqdisho ayaa la daalaadhacaya dhac boob hantiyadeed iyo barakicin baahsan ayadoo ay u sii dheer yihiin tacadiyada joogtada iyo dilalka bareerka ah ee ay ku kacayaan askarta iyo mas-uuliyiin ka wada tirsan dowladda federaalka